qodobada ugu waaweyn ee horyaalla murashaxiinta ku loolamaya doorashada madaxtinimada somalilan waxaa ka mid ah waxa ay ka yeelayaan heshiiska somalilan ay la gashay dalka imaaraadka carabta gaar ahaan dhinaca dekadda berbera iyo weliba saldhigga la siiyey imaaraadka carabta injineer faysal cali waraabe murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga ucid oo la hadlay v o a ayaan weydiiyey waxa uu ka yeelayo heshiiskaas haddii uu kursiga ku guulaysto labada waa laga inkorsgaraya dawladda lama aamino moogta ninka dadka ku dhiirgelay right decision ee taageeray aanu ahaa kabeyskana waama ka qayb galay it's only mid aan ka qayb galin oo heshiisii iyagiyo qaar kalena waan sameynaa insha allahu tacaala waanu hirgelinaynaa waa meeshaan ka gelinay magaranaysaa waddadan ka gelinay adduunka aaminaadiisii muuse biix cabdi murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye ayaa isagu soo dhoweeyey heshiiskaas oo uu ku tilmaamay mid qaranka faa'iido u ah dee horta anagu waxaanu xukuumadda heshiisa gashay waananu soo dhaweynaynaa waana horumar weyn weliba waa mahadda qeyr dowladda carbeed ee iyadoon somalilan la ictiraafsanayn oo waxood isku yarahayn maalgelinta ilaa usoo bandhig gelisay wax weyn weyn bay somalilan u tartay magac bay u tartay siyaasiya ganacsatada kale kusoo dhiiranaysoo ammaan bay u tartay waxaanu u baahannahay oonu sii wadana inaanu xoojinno heshiiskaa oonu sii horumarayno dabcan marka heshiis la galaayo dee waa in loo sinaadaan laysku dulmin taana dee waa dhinac waliba wuu la imanayaa gorgortankiisa laakiin kaa waa sii xoojinaynaa kuwa kale dibadda nooga imanayna waa sii xoojinaynaa hase ahaatee waxaa heshiiskaas walaac ka muujiyey murashaxa xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaan doonay inaan caddayno wixii horumar ah kama soo horjeedno ee waddanka loo arko inay horumarinayaan hase yeeshee nidaamkii lagu galay markii hore dekeddu mugdi badan baa ku jiray marka iyo madaarkaba marka waxaanu eegi doonaa in dib loo eego heshiisyadii anigu dee guddoomiye baarlamaankan ahaay oo markii saldhigga la seexayey heshiis lama keenin waraaq af soomaali ku qoran oo habeenkii madbacadda qaranka laga soo daawacay baa la keenay heshiisna xitaa hadduu af soomaali ku qoran yahay oo labada dhinac kala seexdaan heshiis buu u muuqan lahaa cid kala seexatay may caddayn heshiiskii dhabta ahaa ma ahayn marka waxay u baahantay in ummadda transparent la noqdo si daafana wax loogu sheego heshiiskuna xaq bay u leeyahay shacbigu inuu arko baarlamaanku taanu ansixin inuu arko oo ka doodo xaqu leeyahy arrimaha kale ee ugu mudan ee hor ooli doona dowladda cusub ee ka dhalan doonta somalilan waxaa ka mid ah wadahadallada lagula jiro soomaaliya waxaana murashaxiinta ku loolamaya jagada madaxtinimada ee somalilan ay ku kala aragti duwan yihiin arrintaasi ugu horreyn waa kan muuse biixi cabdi oo ka hadlaya mowqifkiisa ku aadan wadahadalladaas waxay ga qorshaysan horta wax wal oo dadku ay isku khilaafaanba in wadahadal lagu dhameeya baan aaminsana markaa soomaaliya somaliland waxaan jecelahay inay wadahadal waxooda ku dhamaystaan annagaana wax tirsanayna gardarooyin badan tirsanayna markaa wadahadallo hore oo jiray madhal may ahayn sidaa u socdana waa qaldanayd waxaan anugu ogolahay oonu arkaa in fagaarahana la ballaariyo oo cidna dhexxadisa la helo oon waxaanaan ku hadlayna dee noo kala garqaada qolo walibana wixii ay ku doodataa inla timaado deetana wadahadal waxaygan ku dhamaysano somaliland iyo somalia waa dad walaala oo wax walbayso ah ma kala maarmaan taladeenu baa diiday inaynu mid qura ahaano wixii dhacay awgeed dadkuna iyagoo tala kale loohay walaale wax istari karaan baa badan anagu saasaanu aaminsana faysal cali waraabe ayaa isagu si qaba anigu waxa weeye qorshe aanu horta wax kasta roor banaan baan leeyahay soomaaliya arrinteeda annaga la soo wareegina waxaan doonaynaa inaan soomaaliya halkan dadkooda qabaa-ilkooda ku shirino soomaaliya ma heshiinin say isku dileen waxaan jecelnaha inaan halkan ugu sameyno bottom up oo approach u sameyno decentralization ha samaysteen ha heshiiyeen markaa iyaga oo soomaaliya administrationkoodii dowladdii soomaaliya lixdankii ku darsana iyagoo sheebkeedii leh iyo annaga oo reriti leh lixdankeygii oo dhisan waan wada hadlaynaa waana doodinaa anu waxaan leeyahay war anaga waxa ay aragtaa anugu soomaaliya inay dan u tahay inagoo parallel two states walaala noqono idinku waxay doonaysaa in wax isku darsano bal i qanciya annaga waan idin qancinayaa markaa ti markaan qanciyo tahayna general no dad iyagoo imka kaarkacaya kala goynaya anu uma tegi karno markaa inaan soomaaliya meel kastaba qoladeeda meesha ilahay ku barakeeyo oy koraan oon iska dhex helno iigaad dhexdeeda Waa.
shanta soomaaliyeed murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isna ka hadlaya mowqifkiisa ku aadan wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya mabdi'iyan in la wada hadlo ma diidanin kamana soo horjeedno laakiin waxaan waa in dib loo qiimeeyaa wada hadalladii hore halkay gaadheen wixii sucuubaadka amaba iskalesa ka horyimi een, weji cusubna lagu bilaabo ee, ujeeddaduna ay noqoto sidii looga dhalin lahaa natiijo ah in la helo laba dal oo siman oo walaala oo jaara marka laga yimaado dhinaca siyaasadda dad badan ayaa su-aalo iska weydiiya shakhsiyadda murashaxiinta waxaan mid walba hor dhignay dhaliilaha loo soo jeediyo ugu horreynna waa kan muuse biixi cabdi murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye waxaana dad badani ay ku tilmaamaan in uu yahay shakhsi ad adag horta adadayga ma garanayo waxaa looga jeeda horta nin xoog weyn ma yihiin iska cataana marka adaygaa garan maaye anuu qof caadana soo arka faysal cali waraabe murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga u cid dadka dhaliila ayaa u soo jeediya in uu yahay nin isbedbeddel badan oo aan lahayn meel loogu soo hagaago ama aan lahayn mabda' sugan laakiin isagu sidee u arkaa dhaliilahaas loo soo jeedinayo taa waa lagu isbuf waxa lagu yidhi weli shalay iyo maanta anu ma lihi kuwa kale shalay maanta lagu soo saaraay haddaad khudbadda two thousand three-gii akhridid iyo tayda waa isku mid kulmiya ninkii dacaaleyn jiro kulmiya marka issue la yimaado masala aan imbish gareeno riyaale dowlad kulmiya gaala sameeno waxaan imbish maka usoo saaray inuu kusoo noqdo diiwaangelintii diiwaangelintii ma kusoo noqday soo isbedeshin maaha yani wax condition baa helay markaa kulmiya beri waxay ugu dacay laakiin sida imanka siinaaya lagu soo saaray si rag badan oo siyaasadda ku soo saaray bal ordoo tagoo kilib ura oon shalay tan waxa leeyahay maanta waxa leeyahay soo saara marka nin go-aankiisa ku consistency ma leeyahay 2003 2019 haddaad eegto khudbadaheega ma- weli aanan xusbi samayn aanan shaariida laga hadli jiray ilaa maanta consistency ma leh the only person koba aan leh principle in somaliland waa aniga murashaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa dadka dhaliilaa waxay ku tilmaamaan nin taladiisa ay saameyn ku leeyihiin dadka ka agdhowi isaguse sidee arrintaas u arkaa maalin dhaweyna waa la weydiiyey su-aashaas waa ka jawaabay waxaan is leeyahay eh, ninka madaxda ah ee hogaamiyaha waa nin u dabacsan shacbigiisa iyo dadka uu xukumo laakiin ka adag shaqadiisa iyo shisheeyahaba marka anugu waxaan qaatay eh, eh, xadiiskii nebiga ahaa uu kula hadlayey oo ku yidhi haddaad tahay mid qalbi adag hareerahaaga idinma soo fadhiisatee Eh, marka waxaan ahay hogaamiye dalkiisa dadkiisa u dabacsan laakiin shaqadiisana ku adag shisheeyahana ku adag marka laga yimaado dhaliilaha loo soo jeedinayo tolow maxay xiiseeyaan saddexda murashax muuse biixi cabdi murashaxa xisbiga kulmiye tolow sidee ay isku yihiin dhinaca kubadda iyo weliba suugaanta heesahana dee dadku iska wadeegeysta anuu berigaan yare riwaado badan baa jiro dadka aad baa loo geli jiray inta damba dee markaad weynaato way kaa tegayaan dee fanaantii waqtigiina annaga naladaa ahaa dee waxaa ka mid ahaa raggii beriga aad uri jiray maxamed saleebaan iyo maxamed mooge iyo koloc iyo yani qolaasay ga go'day qolaan dambe imka xidigaha iyo kuwan dambe marwar baa dee maqlaana qolada qolada hore hayda ruwaxday Een, inta badan dadku waxay isweydiinayaan muuse biixi marka aanu siyaasadda ku jirin ee ee siyaasadda ka madaxa bannaan wakhtiyadiisa gaarka ah muxuu ku lumiyaa ma ciyaaruu daawadaa een, ma isboortis baayo wuu ordaa een, bal taa naga jaahilsa Eh, marka aan firaaqada leeyahay horta dee anuu waxaan ahay beerilay tadogtaya marka xoolana waa ku dhaqdaa marka hiwaadaydu waxa weeye inaan beerta iyo xoolaha ka shaqeeyo taanu farxa badan ahay horta maya maya daadi ciyaaraha waa dhaafay ma daawado kubadda nii soo tan maaha waa waqti luusaanu aqaano aad u aqaano yararkaa iga sheekeeya magacaash xitaa ma kala aqaano faysal cali waraabe tolow ciyaaraha sidee isku yihiin anigu waxaan jeclahay horta bookish baan ahay I want to read my time best of my time ama quraankaan akriyaa ama waxaan akriyaa book baan akriyaa markaan yaraana waxaan ciyaari jiray long tenista ayaan ciyaari jiray hadda long tenista ma haysto ma ciyaaro marka waxaan ku koobanahay inaan een, wax akriyo ayaan ku koobanahay alxamdulilah rabbil aalamiin. laakiin kubadaha arsenal iyo waxaa sheegta ma kala aqoon ma kala aqoon ma daawado dhinaca suugaanta maaldhola adoo meel ka ololeynayo Ha.
raab ciyaar inuu qaado.
beriga yara baan ahaa good dancer moogta Hey.
beriga jaamacadda ku jiray Hey.
Eh, xitaa markaan soconaya waxaad moojihaan dance iyo moogta Hey.
markaa marka marba rusaarku igu yara kacay musiga musigana aad ma jecel ma isku dhegeysa wanaagsan tahay marka suugaantoo kale ma dhegeysataa may walaa may suugaanta ma aqaan beriga yaraa baa laigu yiri boqol dolar baa lagu siin yahay Mm.
bartix gabay sheeg Hey.
walaalkay baa gabayaaya yusuf cali waraabi laakiin anigu family ahaan haddaan anagu familka reerka halkee ka soo jeedna boqolkiiba sa- boqolkiiba sagaashan baa sagaashan baa kariya maogta cabdigahay waa taqaanay caqawdhirtu suldaan iyo xasan kayd iyo waxaasoo gawa dadkayga Muuse Ismaaciil Khaliiliin, dhinacii heesaha.
waa dagaabanaya maogtahay marka anigu bahasha kuma fiicni in fact cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro murashaxa xisbiga wadani talow isaga laftiisu ma xiiseeyaa ciyaaraha sideese isku yihiin dhinaca suugaanta
berigii aan dee koley dhalinyarada ahaa ciyaara waa ciyaari jiray eh, kubadda iyo xeegadaba laakiin hadda intii waxoogaa siyaasadda aan galay eh, midna ma ciyaaro Eh, waa xiiseeyaa laakiin weli waxaan kaloo xiiseeyaa suugaanta inaan dhegeysto inkastaanan aada u qaybin laakiin aad baan u xiiseeyaa inaan dhegeysto waxaan gartay marka dhinaca ciyaarahoo kale gaar ahaan kuwan dunida ka socdoo kale marmar markaad meelaha ku aragtay ma daawata kooxaha ma la kala socotaa Eh, waan daawadaa laakiin waktiga iminka intaan siyaasadda ku jiray wuu kooban yahay aan daawadaa Waan gartay. dhinaca heesahoo kale
heesaa beryaha ma dhegeysto Hey.
laakiin imanka waqalkaa daaya wadan lagu badan
maxamed faarax xirsi guddoomiyaha akademiyadda nabadda iyo horumarinta ee somalilan ayaa qabaa in siyaasadda arrimaha dibadda iyo horumarinta dhaqaaluhu in ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee codbixiyaashu ay ka dhex eegayaan barnaamijyada xisbiyada tartamaya dowladda maanta jirta ee xilka ka degeysa hadee markay qabsatay laba kun iyo tobankii caqabadii la kulantay dowladda maanta iman doontaana caqabaday ka dhexlaysaa oo caqabado badan bay la kulmaysa dhaqaalihii hoos u dhacay inflationkii oo sarreeya een, maaragtay arrimaha maaragtay regionka kusoo kordhay dagaalada yeman ka socda een, military baseka berbere laga furayo een, military baseka eh, bahalkii maxay ahaydey dee isaguna xamar ka soo regionkii ood arkayso in in markaa foreign policygu ama siyaasadda arrimaha dibadda xukuumadda cusubi waxay noqonaysaa key ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa